halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaggaaban iyo qaar ka mida efemyada geeska africa iyo baraha barta internetka ee v o a somaly com iyo weliba boggeena facebook
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba waa jimce saddex iyo labaatanka bisha juun sannadka labada kun toddoba-iyo tobanka idaacaddeenna caawa waxaa daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan idaacadda idinku haynano waxaa ka mid a dalaalka carabta ee dowladda qatar xayiraadda ku soo rogay oo toban cisho ugu qabtay qatar in ay ku fuliso dalab ay hordhigeen waxaana ku jira in ay xirto t v-ga aljaziira haddaba qatar ma fulin doontaa shuruudaha
aragtiday ani waxay la tahay qodobada qaarkood waxay taabanayaan madax banaanida dowladda qatar qatar waa dowlad madax bannaan ee kuwa kana tirsadan qaramada midoobey saa darteed qodobada qaarkood waxay taabanayeen madax bannaanida qatar sidaa qodobka ku
waxaan kaloon idiin haynaa maraykanka oo sheegay in xaruntiisa diblomaasiyadeed ee soomaaliya uu muqdisho ka furi doono bisha oktoobar
sidoo kale waxaad maqli doontaan mulkiilaha facebook oo ka qayb galay kulan afur ah oo ay soomaalida ugu sameeyeen minneabolis barnaamijyada faaqidaadda toddobaadka iyo amuuraha islaamkana waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka laba qarax oo isxigay oo jimcihii maanta ka dhacay waqooyi galbeed ee dalka bakistan ayaa sababay dhimashada shan iyo labaatan ruux halkay ku dhaawacmeen dad ka badan boqol ruux qaraxyada ayaa lala beegsaday suuq aad u mashquul badan oo ku yaala degmada barajinaar oo ah magaalada ugu weyn oo ay ku badan yihiin qabiilka kuram oo ah qabiilka dega xuduudda afghanistan saaji tuuri oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka kana soo jeeda deegaanka la weeraray ayaa u sheegay warbaahinta maxalliga ah in qaraxa hore oo ahaa mid aanan sidaasi usii weyneyn uu dhacay galabta ka hor inta uusan raacin qaraxa labaad oo ahaa mid aad u xooganaa bayaan ka soo baxay militariga ayaa lagu sheegay in laba helikobter loo diray magaalada barajinaar si looga soo daadgureeyo dadka qaba dhaawacyada halista ah loona geeyo cisbitaalada beshawaar ma jirto ilaa iyo imika cid sheegatay weeraradaasi
ra-iisul wasaaraha britain teresa may ayaa sheegtay in qorshaha ay xukuumaddeedu ugu tala gashay dadka haysta dhalashada waddamada midooda yurub ee sii deganaanaya britain inuu yahay qorsho cadaalad ah oo weliba dhab ah ra-iisul wasaaraha britain ayaa sidaasi ka sheegtay shir madaxeedka dalalka midooda yurub teresa may ayaa sheegtay in xukuumaddeedu faahfaahin dheeraada arrintaasi ka bixin doonto maalinta isniinta ah madaxda midooda yurub ayaa sheegaya in qorshaha britain aanu ahayn mid lagu qanci karo iyadoo ay su-aalo badan u baahan yihiin in laga jawaabo shir madaxeedka midooda yurub ayaa loogu talagalay in looga hadlo wax kasta oo ka dhalan kara kabixitaanka britain ee midooda yurub gaar ahaan dhinacyada ganacsiga iyo socdaalka hogaamiyaha kooxda taalibaan ee dalka afghanistan ayaa sheegay in maraykanku ay ka khaldantay tallaabada ay ku doonayaan inay ku kordhiyaan ciidanka ka jooga afghanistan isaga oo wacad ku maray inay wadi doonaan dagaalka ilaa ay ka baxayaan ciidamada ajnebiga ah ee jooga dalkaasi muwalaawe haybatullah aqunzadah ayaa hadalkan soo saaray jimcihii maanta isaga oo fariintaasna ku soo aadiyey munaasabadda ciidulfitriga ee fooda kusoo haysa muslimiinta caalamka hogaamiyahan baxsadka ah ayaa hadalkiisa ku sheegay in kordhinta ciidanka maraykanka ee jooga afghanistan aysan ahayn xalka isaga oo ku eedeeyey ciidamada ajnebiga ah inay yihiin caqabada nabad ka islaaxda dalka afghanistan madaxweyne donald trump ayaa dhowaan u fasaxay xogeyaha gaashaandhigga maraykanka jim mattis in uu ku kordhiyo ciidanka maraykanka ee ka howlgala afghanistan kumanaan kale
sacuudiga iyo dalalka kale ee gacanka carbeed ee qatar xiriirka u jaray ayaa soo bandhigay liis ay ku qoran yihiin dalabyo ay doonayaan in la fuliyo dowladda kuweyt oo dhexdhexaadinaysa dalalkan ayaa dalka qatar u gudbisay liiskaasi waxaana ku jira in qatar ay hoos u dhigto xiriirka ay la leedahay iiraan islamarkaana gebi ahaanba ay xidho telefishinka aljaziira iyo dhammaan telefishinada kale ee hoos yimaada dalabyada ayaa waxaa sidoo kale ay qatar ugu baaqayaan inay xiriirka u jirto dhammaan ururada lagu sheegay argagixisada gaar ahaan kooxaha akhwaanulmuslimiinka daacish iyo alqaacida iyo kooxda xisbullah ee dalka lubnaan xulufada sacuudiga ayaa sidoo kale doonaya in qatar ay si deg dega usoo afjarto joogitaanka militariga turkiga ee dalkaasi iyo xiriirka wadashaqeyn ee ka dhexeeya dalalkan kale ah sacuudiga masar imaaraadka iyo baxrayn ayaa dhinaca kale dalbanaya in qatar ay usoo gacan geliso shakhsiyaadka argagixisada ah iyo shakhsiyaadka kale ee dalalkooda looga baahan yahay halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinka imanaysa washington sidaad wararkaba ku maqlayseen dalalka carabta ee xiriirka u jaray qatar ayaa xukuumadda dooxa hordhigay liiska saddex iyo toban codsi oo ay ka doonayaan in qatar ay fuliso si looga qaado xayiraadda saaran dalabka waxaa ku jira in qatar ay xidho t v-ga aljaziira iyo inay yarayso xiriirka ay la leedahay iiraan iyo weliba inay joojiso saldhigga uu turkigu ka dhisanayo qatar dalalkan ayaa muddo toban cishaa u qabtay qatar in ay ku fuliso dalabaadkaasi warbixintan waxaa inoo haya nuur bukhaari kuweyt oo ah dowladda garwadeenka ka ah muranka labada dhinac ayaa u geysay qatar liis dheer oo ay ku qoran yihiin dalabyo ay soo gudbiyeen afarta dowladood ee carbeed ee xiriirka u jaray qatar horaantii bishan shuruudaha ayaa waxaa ugu horreeya in dowladda qatar ay calaaqada diblomaasiyadeed ee u jirto iiraan inay xirto safaaradda iiraan ee qatar iyo in ay erido saraakiisha ciidanka ilaalada kacaanka iiraan ee jooga qatar islamarkaana ay joojiso iskaashi walba oo dhex mara militariga labada waddan dowladaha dalabka soo diray ayaa si u ogol qatar in ay iiraan la samayn karto xiriir ganacsi laakiin waa in uusan ka hor imaan cunaqabataynta ay maraykankii qaramadii midoobey hore u saartay iiraan dalabka ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah in qatar ay xiriirka u jirto kooxaha argagixisada gaar ahaan baa la yidhi ururka ikhwaanulmuslimiin iyo kooxaha kale ah daacish alqaacida iyo kooxda xarunteedu ay tahay lubnaan ee xisbullah sidoo kale qatar waxaa laga dalbaday inay albaabada isugu dhifato telefishinka aljaziira iyo dhammaan xafiisyada uu ku leeyahay caalamka iyo sidoo kale inay xirto dhowr warbaahin oo ay si toos ah ama si aanan toos ahayn ay u maalgeliso qatar kuwaas oo kale ah arabi raset al arabi al jadiid iyo middle east i shuruudaha ayaa waxaa sidoo kale ku jira in qatar ay si dhaqso ah ay u baabi'iso joogitaanka militariga turkiga ee qatar inay xirto saldhigga uu turkiga ka furanayo qatar iyo inay dhammayso iskaashiga dhinaca difaaca ee ay la leedahay turkiga inay joojiso maalgelinta shakhsiyaadka kooxaha iyo ururada ee dalalka sacuudiga imaaraadka carabta masar baxrayn iyo maraykanka ay u aqoonsan yihiin argagixisada sidoo kale inay kooxaha argagixisada iyo kuwa lagu raad joogo ee ka soo jeeda dalalka sacuudi arabiya imaaraadka masar iyo baxrayn ay u dirto dalalka ay asal ahaan ay ka soo jeedaan iyo in ay xayiraan hantidooda islamarkaana ay soo gudbiyaan dhaqdhaqaaqooda iyo xogaha ay dowladda ka hayso qodobada waxaa sidoo kale ku jira in qatar ay joojiso faragelinta ay ku hayso arrimaha dalalka madaxa bannaan iyo in ay ka baaqsato dhalashada ay siinayso muwaadiniinta baxsadka ah ee ka soo jeeda sacuudi carabiya imaaraadka carabta ee midoobay baxrayn iyo masar sidoo kale in ay kala laabato sharciyada ay siisay muwaadiniinta dalalkaasi ee la doondoonayo qodobada kale ee ku jira dalabka ee dalalka afarta ah ay u gudbiyeen qatar waxaa ka mid ah in qatar ay joojiso dhammaan xiriirada ay la leedahay siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ku sugan dalalka sacuudiga imaaraadka masar iyo baxrayn iyo in ay soo dhiibto dhammaan dukumentiyada ay dowladda qatar ka diyaarisay kooxahaasi mucaaradka ah qatar waxaa kale oo laga dalbaday inay bixiso lacago magdhow ah oo la siinayo dhammaan dadkii ku waxyeeloobay khasaarooyin ay dowladahan sheegeen in ay ka dhasheen siyaasadda qatar ee sannadihii dhowaa lacagahaasi waxaa go'aan ka wada gaari doona qatar iyo dalalka ay qusayso waxaa sidoo kale ka mid ah in qatar ay u hoggaansanto heshiis ay dalalka carabta iyo kuwa khaliijka ay wada saxiixdeen sannadkii labada kun afar iyo tobankii kaasoo dhigayay in la iska kaashado dhinacyada militariga dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada heshiiskaasi waxaa hormuud ka ah sacuudiga qodobada ugu dambeeya ee dalabka loo gudbiyey qatar waxaa ka mid ah in qatar ay ku ogolaato muddo toban maalmood gudahood ah dhammaan qodobada laga dalbaday ugu dambeyntiina dalabka ayaa dhigaya in muddo toban sano ah lagu kormeeri doono qatar inay u hoggaansantay dalabyadan loo gudbiyey iyo in kale qodobadani saddex iyo tobanka ka koobna oo ay dowladaha sacuudiga imaaraadka masar iyo baxrayn ay u gudbiyeen qatar kuma qorna waxa ay ka yeeli doonaan haddii ay qatar diiddo dhinaca kalena turkiga ayaa markiiba ka jawaabay qodobka isaga khuseeya ee ah in qatar ay xirto saldhigga militari ee uu turkiga ka furanayo dalkaasi wasiirka difaaca turkiga fikri esheik ayaa maanta sheegay in saldhigga militari ee ay ka furanayaan dooxa uu hadafkiisu yahay sidii halkaasi loogu tababari lahaa ciidamada qatar iyo sidii loo xoojin lahaa amniga dalkaasi aadka u yar ee ku yaala gacanka carabta si kastaba ha ahaatee ilaa iyo iminka jawaab rasmi ah oo ku aadan arrintani kama aysan soo bixin dowladda qatar
aad ayuu mahadsan yihin nuur bukhaari oo warbixintaasi inoo diyaariyey islamarkaana inaala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haddaba qatar ma fulin kartaa shuruudahan lagu xiray dalka maraykanka iyo wadamada reer galbeedkuna siday u arkaan dalabkan qatar loo gudbiyey su-aalahaasi ayaa cabdixakiin maxamuud shirwac waxa uu weydiiyey axmed bukhaari oo ka mid a aqoon-yahanada ka faalooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe oo ku sugan dalka masar
qodobadan khulafada oo sacuudiga iyo imaaraadka hogaaminayaan ay kusoo xireen dowladda qatar waxay gaaraya ilaa iyo saddex iyo toban qodob waxaana ugu muhiimsan qodob sheegaya in dowladda dowladda qatar xiriirka u jarto dowladda iiraan xiriirka diblomaasi iyo midka caskari sidoo kale waa qodob sheegaya inay xirto dowladda qatar saldhigga ciidan ee turkigu hadda ka suubistay waddanka qatar sidoo kale inay ku dhawaaqdo qatar inay joojisay tamwiilka ama maalgelintii ku suubin jirtay dhammaan ururada loo yaqaano irhaabiga ama argixisada iyo dowladahan liiskooda ku jiro ee ugu horeysa ururka akhwaan daacish alqaacida ururka ka dagaalamo fatka sham la dhaho ee suuriya ka dagaalamo sidoo kale inay joojiso ururada caalamiga ah ee maraykanka liiskiisa ugu jiro argixisada maalgelinka ay ku sugiso dowladda qatar waxaa kaloo kamid a qorob qodob sheegaya inay qatar soo dhiibto dhammaan xubnaha loo haysto inay xubnaha matluub ee dowladahooda raadinayaan ee kusugan dowladda qatar inay si degdeg usoo dhiibto iyaga iyo macluumaadkoodaba waxaa kamid a qodob sheegaya sidoo kale inay xirto qanadka jaziira iyo iyo qanawaad kaloo taabacsan oo kuwa isboortiga kamid dhammaan albaabada laiskugu laabo sidoo kale inay joojiso faragelinta ay ku hayso dowladaha khaliijka ama barnaamijyada ka diyaarisa dhammaan iyo inay dhiibto inay dhiibto tacwiid wax loo yaqaano khasaarihii soo gaaray sanadowaadkii lasoo dhaafay dhibkii geysanaysa qatar iyo kicintii iyo kacdooynimadii ka dambeeyey inay tacwiid ama tacwiid loo yaqaano macnaha inay inay ka bixiso magdhow ka bixiso waayo haddaan ku weydiiye axmed qodobada haddaynu gaar u eegno tusaale ahaan oo kale garanay iiraan oo kale dee horey isku hayeen oo dee dalalkays hayeen markaa wadamadan khaliijka la eego ayay ka mid ahayd turkigoo kale oo haatan aad mooddo inuu isna kusoo fidayo goobta islamarkaana gadar uu xidhiir la leeyahay saldhigiisan isaga maxaa keenay muxuu ku salaysan yahay qodobkan in la leeyahay ma saldhigaa ha joojiso run ahaantii turkiga iyo qatar heshiiskooda military uu kasoo khilaafkan uu kasii horeeyey muddo sanad laga jooga ayay saxiixdeen inuu turkiga qatarka ka subisto saldhig laakiin hadda waxaa soo dedejiyey khilaafkan qatar iyo sacuudi dhexgale waxay soo dedejisay inuu turkiga ciidamo usoo diro si degdega oo saldhigna ku subiyo taasoo dowladaha khaliijka ka xanaajisay dowladaha khaliijka ma rabaan ciidamo ajaanibi oo wadankooda soo galo qatarna waa dowlad yariis oo sacuudiga iyo imaaraadka u dhexeyso saa darteed waxay u arkaan faragelin arrinta khaliijka ama arrin ayaga kuseyso dowlado kale loogu yeerna ciidamo ajaanib loogu yeerna saa darteed ayaa ka xanaajisay ina raalli uga hen haddaynu eegna iyada qodobka ka hadlaya telefishinka aljaziira oo kale waddankaasi gadar laga leeyahay waxuu ka mid yahay qodobada khilaafka lagu soo diray haatan khilaafkana islamarkaa udubdhexaadka u ah maxaa heerkaasi gaadhsiiyey in telefishinkan uu noqdo mid khilaafkani udubdhexaad u noqdo islamarkaana qodobadiiba lagu soo daro telefishinka jaziira oo oo ah telefishin caalami ah wuxuu yahay telefishinkii qaybta weyn ka qaadatay gacdoomadii carabta ka dhacay tooradii ama gugii loo yaqaanay rabiicul carabi labada kun iyo kow iyo tobanka wuxuu soo bandhigayay dacdooyinka dowladaha ka socday qada ay kamid taha masar libiya tunis yeman dhammaan shucubta carabta gacdoomadooda banaanbaxooda kulli wuu ka rabisaagay taas oo ay ka xanaajisay dowladaha khaliijka mar walba u arkayay inay tahay gacdoon ayaga iyo mamaaligtoo boqoradooda looga soo horjeedo taasna akhiiran keentay inay wax loo yaano loo yaqaano kacdoomo ka hortaga inay ku subiyaan ay ku baabiyaan wixii loo yaqaanay kacdoomadii carabta taas oo dowladda qatar shan garanaysay qanaadka jaziir aljaziiran ay ahayd qanaadka maalin walba soo bandhigi jiray dhacdooyinka waana midda keentay inay maanta ay taagsadaan qanaadka jaziira in la aaminsiiyo maadaama uu yahay qanaad xor ah ma yihiin qaar suurtagelaya islamarkaana ayba suurtagalba tahay inay gadar fuliso amaba ay kasoo baxday ogolaad aragtiday ani waxay la tahay qodobada qaarkood waxay daa- waxay taabanayaan madax banaanida dowladda qatar qatar waa dowlad madax banaan ee kana kuwa kana tirsadan qaramada midoobay saa darteed qodobada qaarkood waxay taabanayaan madax banaanida qatar sida qodobka ku saabsan ciidamada turkiya ciidamada turkiya heshiis waxaa ku galay dowladda qatar iyo dowladda turkiya sidaa darteed wada ogama furna ay kusoo farageliyaan dowladaha sacuudiga waayo qatar waa dowlad madax banaan mana hoos tagaan sidoo kale qanaadka jaziira waa qanaad xor eh xoriyadda caalamkana qeyb oga inay oga dhacayso moodaa ururada u dooda saxaafadda caalamkana ay cambaareen in badan in qanaadkaas la xiro ama laga hortago sidaa darteed iyada nafteeda qanaadka jaziira waxay ka tirsan tahay waxyaalaha loo yaqaano quwadda na- quwa nacima ama waxyaalaha taageera awoodda qatar inay dowlad yar ayadoo aha laakiin banaanka usoo saaray inay tahay dowlad adduunka saameyn ku leh saxaafadda iyo caalamka saameyn ku leh tal kicin karta shacab inay tahay waxay ahayd qanaadka jaziira jaziira haddii meesha laga saaro qatar ayadana waxay noqonaysaa dowlad yaro awood lahayn saa darteed madax banaanideeday taabanaysa iyada nafteeda marnaba raal lagama ah sidoo kale ururada qaarkood marna lagama yaabana inay ka tanaasusho dowladda qatar sida ururka akwaan waa laga yaabaa in canaasirta ka tirsan inay waddanka ka saarto laakiin xiriirkii la leedahay xamaas iyo wixii ku saabsan marnaba lagama yaabo inay ka tanaasusho waayo waxay u aragtaa ururo xaq dagaalama wadanka wadamada carabtana ka jiro mudanna in la taageero way ugu dambeyn haddaan axmed ku weydiiyo haddii qatar ay fulin weydo amaba sida haddaa soo tilmaantay ay yihiin dee qodobo saa culus oo madax banaanidoodiiba taabanaya xiisadii ka dhex aloosnayd wadamadan maxay kusii kordhin kartaa si halka heerkan xalkan khilaafkan ay gaadhsiin karaysa run ahaantii xiisada hadda ka taagan khaliijka sacuudiya oo daraf iyo dhanka kale ee qadare way sii cakirmaysaa xalna xalkana aad bu u adkaan sii adkaan doonaa
aad ayuu mahadsankaas waxauu axmed bukhaari oo ka mid ah aqoonyahanada ka faallado arrimaha carabta iyo bariga dhexe oo ku sugan dalka masar isagoo khadka telefoonka ugu warameeyey cabdixakiin shirwac
subax walba ku waahbarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatankiyo shan iyo labaatanka mitriban wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
habeen wanaagsan dhegaystayaal ramadaan mubaarak safiirka maraykanka ee soomaaliya stephen schwartz ayaa sheegay in maraykanka uu mar kale howlgal diblomaasiyadeed oo rasmi ah uu ku yeelan doono soomaaliya marka ay muqdisho ay ka furtaan xafiisyo dhammaadka sanadkan safaaraddii maraykanka ee soomaaliya ayaa waxaa la xidhay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo kow iyo sagaashankii markii dagaalka sukeeye uu ka qarxay dalka waxa uu sheegay inuu aan dhegeystayaal intaas kugu celiyo xogayihii hore ee arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa booqasho uu sanadkii labada kun shan iyo tobankii ku tegay muqdisho ku sheegay in maraykanka uu bilaabi doono dib u aasaasidda joogitaankii diblomaasiyadeed ee maraykanka uu ku lahaa soomaaliya stephen schwartes ayaa sheegay in xarunta cusub ee maraykanka ee muqdisho la furi doono bisha oktoobar ee sanadkan safiirka ayaa sheegay in dowladda maraykanka ay hayso lacag ay safaarada cusub ay uga dhaysato muqdisho balse ma uusan sheegin wakhtiga rasmiga ah howlgalka maraykanka ee soomaaliya ayaa waxaa iminka xarun u ah magaalada nairobi ee dalka kenya
mulkiilaha barta facebook mark zuckerberg ayaa xalay casho afur ah magaalada minneabolis ee gobolka minnesota dalkan maraykanka kula yeeshay qaar ka mid a soomaalida halkaasi ku nool sida uu ku sheegay fariin uu soo dhigay bartiisa facebook zuckerberg ayaa u mahad celiyey soomaalidii afurka ku casuumtay wuxuuna sheegay inuu aad ula dhacay kartida iyo dhiiranaanta ay ku doonayaan in meel aanay aqoon ay dalkooda cusub ka dhigtaan waxa uu sheegay in qofka qaxootiga ee aanu lahayn ikhtiyaar uu ku doorto dalka uu ku noolaanayo waxa uu sheegay in uu nin ka mid ah soomaalida oo lix iyo labaatan sano ku nool xero qaxooti uu weydiiyey in hadda uu dareemaya in maraykanka uu yahay dalkiisa iyo in kale kadibna uu ugu jawaabay dalkaagu waa kan aad ku dareento xorriyad aad ku samayn karto wixii aad doonto sidaasi daraaddeed haa kani waxaan dareemayaa inuu dalkayga yahay mark zuckerberg ayaa sheegay in hadallada noocaas oo kale ah ay yihiin kuwo sharaf u ah maraykanka oo ah dal qiimeeya xorriyadda qofka bini aadanka
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
waa hagaag dhegeystayaal markaan kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa soo diyaariyey cabdulcasiis xuseen cusmaan
ciidamada dowladda soomaaliya oo magaalada muqdisho ka wada howlgal xasilina oo hubka dhigis ayaa dhinaca kale ku guulaysanla inay joojiyaan weerarada iyo qaraxyada ka dhacaya magaalada muqdisho ee ururka al-shabaab uu geysanayo tobankii cisho ee lasoo dhaafay saddex qaraxoof magaalada ka dhacay waxaa ku dhintay ku dhowaad konton qof oo rayadu badan tan iyo markii ay dowladda madaxweyne farmaajo ay timid waxaa la sheegay in ku dhow ilaa afartan qarax inay dhaceen haddaba dowladdu maxay ugu guulaysan laadahay joojinta qaraxyada iyo weliba weerarada kale ee magaalada ka dhaca qodobkaasi iyo qorshaha xasilinta muqdisho ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna faaqidaadda oo khadka taleefanka ay uga qaybgalayaan toddobaadkan injineer cabdiraxmaan yariiso wasiirka warfaafinta ee dowladda soomaaliya oo magaalada muqdisho ku sugan ismaaciil cismaan ku-xigeenkii hore ee agaasimaha hay-adda nabad sugidda oo gobolka ohaayo dalkan maraykanka ku sugan iyo brofesor maxamed xasan oo muqdisho jooga kana mid a macallimiinta jaamacadaha magaalada muqdisho saddexdiinaba ugu horreyn waxaan idin leeyahay kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee idaacadda v o a waa tahay n ugu horreyn waxaan doonayaa bal inaan wasiirka weydiiyo n wasiir magaalada muqdisho n tobankii cisho ee ugu dambeeyey magaalada waxaa ka dhacay ilaa saddex qarax n tiro dad gaaraysa ilaa konton qofna way ku dhinteen oo rayid u badan n qaraxyadan waxay imanayaan iyadoo magaaladii ay dowladdu leedahay waxaan ka wadnaa barnaamij n xasilin oo hubka dhigisa marka n dadka na dhegeysanaya ayaan doonaynaa bal inaan u sharaxno n magaaladii in dowladdu ay tiraado xasilin baan ka wadnaa hubkii baan ku dhigaynaa haddana ay qaraxyadii sii socdaan oo dad rayid ay ku dhintaan n taasaa waxaa laleeyahay isma qaban karto bal marka hore waxaan doonaya inaad noo sheegto n n magaaladan ciidan ayaa xasilin ka wadaad leedihiin maxay macnaha ku fadhidaa xasilintan la wada haddii dadkii rayidku ay dhimanayaan oo qaraxyadii ay sii socdaan bismillahi raxmaan raxiim cabdicasiis aada u mahadsan tahay sidoo kale ismaaciil iyo brofesorka aad baan u salaamayaa mar walbo marka laga hadlayo amniga iyo nabadeynta muqdisho waxay u baahan tahay horta in muxuu ahaa historyga ama taariikhda la fiiriyo iyo dalkan meesha uu ka yimid iyo meesha uu socdo iyo xaaladda u marayo dowladdan dowlad cusub waa ay amniga mudnaan gaara siistay waxaa la isku dayay in ciidamo kun iyo shan boqol ah oo isku dhaf ah hal hogaan leh muqdisho amnigeeda ay sugaan runtii markaa fiiriso marka bishii barakeysanka ramadaan oon ku jirno maanta sideed iyo labaatan tahay waa dareemi kartaayo dadaalka dowladda ee bixisay iyo juhdiga iyo sida muxua dhib fara badan oo shacabka gaari lahaa looga hortegay haddana isbuucan keliya in saddex qarax u dhaco oo runtii intaasoo qof ay ku dhintaan oo meelo ay bartilmaameysadaan runtii waa waa wax runtii murugadeedii leh muxuu ahaa dadkaana raba inay qarax iyo iyaga dhintaan mar walba waa adakaysi loogu hortegi laha lakin waxaan aaminsannahay dowlad ahaan in wax badan la qabtay in dadaaladan oo weliba lagu daray muxuu ahaa ficil cashar laga bartay dowladihii hore iyo sidii mxuaha bishii ramadaan wax u dhici jireen waxaan is leenahay markaan ciidamada aada bay ugu ammaanan yihiin walow muxuaa qaraxdaas ay dhaceenna waa runtii wax muxua kooxaha argixisada ay mar walbaba isku dayayaan inay caalamka tusaan inay wax u samayn karaan laakiin markaad runtii fiirisid marxaladda meesha siday ahaan jirtay siday hadda tahay waxaan is leenahay dadaal badan baa socda shacabkii iyo dowladda iyo iskaashadanayana waxaan isleenahay inta dhiman waa noqon doontaa mid si wadajir ah looga wada howlgalo laakiin ma isleedahay wasiir dowladda een, eh, way ku adag tahay inay sheegto een, eh, khaladka jira oo ay qirato in khaladaad dhinacii hay-adihi amniga ay ka jiraan mar haddii aan la joojin karaynba qaraxyadii oo dhimashadii inay jirto adiguna aad ogtahay eh, in dhimashadu ay jirto rayidkuna ay dhammaanayaan runtii cabdicasiis adigana waad ogtahay inta ciidamada siday u dadaalaan dhibaatada iyo duruufaha ku shaqeynayaan waad ogtahay ramadaanka ramadaan ka horreey wixii dhici jiray waad ogtahay een, muxuu ahaa goobaha ay qaraxyada ka sameynayaan hadda iyo goobahay ka sameyn jireen een, waad ogtahay een, horumarka ballaaran oo een, muxuu ahaa ciidamada iyo dib u habeynta wax walba socdo hal maalin wax kuma dhalanayaan kumana imaanayaan annaga dowladda oo soomaaliya oo soo kabanayso oo runtii caqabado amni iyo mid dhaqaalaba haysta haddana ay dowladihii isku bedelayaan afar sano weli wasiiradu aysan muddo laba sano ay gaaraynin waxaasoo dhan waa wax runtii een, muxuu ahaa een, u baahan in si loo fahmo oo ah dadaal baa socda dadaalkan haddii hadda dowlad rasmi ah oo soomaaliyeed oo muddo toban sana ah joogi lahayd een, waa dareemi lahayd oo wixii waxay sii noqon lahayn wax ee, hoos siday usii socdo waa tahay laakiin marxaladda aan ku jirno lagama boodi karo iyo xaaladda siday tahay markii loo fiiriyana waxaan isleeyahay aniga dadaal badan baa socda xukuumadii naga horreeyay inay soo qabteen haddana xukuumaddan hadda jirtana ay sii dardargelinayso waa tahay Een, waxaan soo gelinaya ismaaciil cismaan ismaaciil een, eh, eh, hay-addan sirdoonka ee nabad sugiddaa taliya ku-xigeenka ahayd een, eh, maxay kula tahay adigu inkastood iminka ohaayo joogto ood waddan ka soo maqan tahay laakiin haddana marka la eego dhinaca amniga iyo hay-adaha amnigu siday u shaqeeyaan waad ka soo dhex shaqaysay maxaa khaldan bay kula tahay dowladdan cusub iminka afar bilood bay jirtaa ilaa ku dhowaad afartan qarax baa dhacay een, eh, dadka ugu badanee khasaaruhu soo gaarayna waa rayid adigu shakhsiyan iminka inkastoona dowladdii ku jirin oo aad laakiin soo martay maxaa khaldan cabdicasiis horta waa ku salaamaya adiga iyo wasiirka wasiir injineer yarisow iyo profesor maxamed eh, saddexdiina waa salaamantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum salaam cabdi cabdicasiis eh, horta ah, uma dhihi lahayn wax- maxaa qaldan Eh, sideedaba marka aad eh, dagaal kula jirtid kooxaha xag jir ah oo raba inay dhintaan eh, waxaan ku yidhahdaa eh, si walba oo dadaal walba oo aad samayso haddii ay hadaf leeyihiin hadafkooda waxaad leedahay adigu inaad ka hortagtid Eh, laakiin waxaan u badanay ka daba tag Ah, waxaan kuu sheegayaa eh, saddex waxyaabood ayaan maaragtay sagaalkii bilood aan talikhooyaanka meesha ka ahaa ah, markaan i- imid aniga iyo general gafo waxaan samaysanay istaraatiijiye saddex ka kooban mid maaragtay eh, istaraatiijiye oo ah maaragtay xoogaanka iyo sidii lagu heli lahaa eh, mid, eh, maaragtay intelligency Eh, mid ah operation sidii loo fulin lahaa iyo mid lagu tarxaan bixinaayo wixii la helay oo lagu kala saaraayo maxaan ku ihahdaa informationada aan ka helno eh, iyaga dhexdooda eh, shacabka dhexdooda iyo- iyo kuwa aan ka helno eh, maaragtay eh, dadka qarsoon ee hay-adda u shaqeeya marka eh, haddii taas xoogga la saaro waxaa la yareyn karaa eh, waxyaabo badan oo eh, maaragtay qaraxyo badan aa la qaban karaa eh, dad badan oo dadkii maleegayay ama magaalada ku dhex jira ama dadka ku dhex jira aa la ogaan karaa waxaan marka anigan eh, ma dhihi lahayn waxbaa qaldan lahayn waxaan ku talin lahaa in la badiyo xooraanka la badiyo in hay-adda eh, nabad sugidda eh, shaqadeeda maaha ka daba tag wax dhacay inay ka daba tagto maaha shaqadeeda waa ka hortag inay ka hortagaan oo aysan waxba dhicin waa shaqada ee hay-adda nabad sugidda marka tal ahaan waxaan kusoo jeedin lahaa in xuuraanka la badiyo xuuraankaas la helo maaragtay kabacdi reeshinka la qaadaayo uu kaas ku fesgaranaado laakiin in ciidan isdaba dudo oo marba meel ay istaago ee dadka ay baaraan wax macno badan oo ay sameynaysa mala inkastoo loo baahan yahay haddana haddaanan intelligence ama xuuraan uusan jirin eh, raggan sida looga adkaadaa way way way way adkaan doontaa marka adigu ismaaciil waxaad ku doodaysay in markii aad eh, sirdoonka idinku ahaydeen adigiyo gaafow een, eh, een, eh, xooraantiinu ay badnayd aad leedaho iminka ma jirta taas ma sidaasa hadalkaagu dhacaya wallahi hadda kule hadi waxa jira anigu kuma dhihi hadda uu kuma dhihi karo waxaas ma jiraan Eh, am- waa waan hubaa inay j- wax jiraan laakiin annaga waxaan xoogga saarnay inaan eh, xogta annagaan helno oo subax walba sa- eh, maaragtay sagaalka subaxnimo waxaan wada kulmi jirnay sirdoonka eh, amisom annaga eh, sirdoonka maxaan ku ihahdaa dadka kale saaxiibada ah oo jooga eh, muqdisho jooga intaba waa kulmi jirnay marka eh, waxoogahaas isdhaafsan jirnay ayaa noo fududayn jiray inaan ka hortagno qaraxyo badan inaan ka hortagno eh, maxaan ku ihahdaa amaan soo qaqabano dadkii dad waaweyn oo dad eh, maaragtay eh, ragga lasoo qabtay waxaa ku jira nin magaalada muqdisho ka fuliyey afar iyo toban qarax waxaan soo qabanay eh, aan gurigooda cabdicasiis kusoo qaban haddaad xasuusataan intaanu intaanu bilaaban electionkii guri guryo ay kareysteen oo kow iyo toban qofood oo loogu talagalay inay isku qarxiyaan maaragtay doorashooyinka ayaan kusoo intaasna waxaa noo fududaysay xuuraanka sirdoonka ayaan- ayaan aada u badinay sirdoonka ma badta waxaa imaanaya kahortag aa imaanaya saasaan ka wadaa Eh, laakiin qaraxyadu way dhacayeenoo en, eh, en, si kastood idinku hawsha aad imika sheegta waan qabanayna ad ulahayd aad u qabanayseen en, may celinayn qaraxyada oo mar kasta way dhacayeen oo dad- dad dad raydan oo way ku dhammaanayeen marka dabcan lama odhan karo qaraxyo may dhacayn xilliga idinku aad joogteen En, waan kugu soo noqonaya ismaaciil En, waxaan soo gelinaya professor en, maxamed xasan oo ka mid a bulshada rayidka macalimiinta jaamacadaha muqdisho ka mid a En, professor magaaladaada jooga En, wax badanna waad og tahay En, sida wax u jiraan eh, ay dowladdu u sheegayso iyo wadciga meesha yaallana dabcan eh, dadku waxay leeyihin isma qaadan karto oo dowladdii waxay leedahay ammaankiibaa priority noo ah number one noo ah en, ah, oo aan wax kasta gelinayna haddana sidaas ay tahay en, khasaaro badan baa dhacaya oo amni darradii iyo qarxyadii weeraradii way socdaan maxaa adiga dhinacaaga eh, aad ku qiimeyn karta arrintan bismillahi raxmaan raxiim waxaan isleeyahay kana waa salaamo yahay ismaaciilna na waa salaamo yahay labada fikir way wataana runtii waa laba fikir oo aada iyo aad muhiim u ah waxaan ku biirina aniga horta mostly waxaan raacsanahay ismaaciilan aada u raacsanahay madaxweyne layskuma diidanaa in magaalada la xasiliyo amni la helo xasiloonin la helo layskuma diidanaa laakiin istaraatiijiyadii lagu heli lahaa ayaad moodaa inaan inaan la daraasaday hadday noqon laheeday factoreska ismaaciilka uu sheegayo oo oo hadday si hufan u shaqeeyaan ee door ka qaadan kara amniga iyo hadday noqon laheedaba inaan daraasad lagu samaynba dadka hubka haysta inaan daraasad lagu samayn ilaa labaatan kooxa hubka haysata ujeedooyin kala duwaneyn oo u haystaan dadba sidii geela iyo ariga ay u raacdaan ama beeraha ay u fashaanay hubka ay ugu noolyihiin oo daily lifekooda uu kasoo gala Eh, lama dejin istaraatiijiyo ama farsamo lagu lagu wajahayo eh, ma laga iibinayaa ma shaqooyina loo abuurayaa oo fursadooyin shaqaa la siinayaa ma laga fikirin marka eh, anigu waxaan isleeyahay eh, dowladda dadaaleyso dadaal badan wadaa runtii runtii ku sheegay eh, programkan amniga oo gaamuray oo lix iyo labaatan jirsaday oo isaguna eh, muddo dheer soo jiitamayo dowlado badan isbedeleyn marka mid ay fahamto boqolkiiba lixdan wax ka qabato ama boqolkiiba toddobaatan wax ka qabato soddonka u harana ee dowladda meesha laga qaadayo continuation uusan jirin waa ku raacsanayo injineerka wasiirka runtii arrimahaasoo dhamigo waa arrimo aad moodo inay u baahan yihiin in waxa dhacaya loola adkeysan karo waayo waxa waxa la rabo in la sugaa ama muxuu ahay waa waa public securityga waa ila security waxaad moodaa weli inay isku qaldan yihiin ila securitygii yani wasiir la waardiyeynayo iyo xildhibaan la waardiyeynayo iyo generaal la waardiyeynayo iyo iyo public securitygo amniga isku halay kara in shacabka uu helo oo shacabkii iyo dadka amniga sugaya ay isku xiran yihiin in la helo way kala duwan tahay marka anigu waxaan qabaa in in in ay arrintu u baahan tahay in dib u eegid lagu sameeyo istaraatiijiyada la adeegsanayo oo hubka lagu dhigay waa tahay aan soo gelina wasiirka haddaba si uga jawaabo en, ereygan ku saabsan en, barnaamijkan xasilinta waxaa laleeyahay dowladdu istaraatiijiyadu ma laha waa uun a- ay iska bilaabeen en, iyadoon la qorshayn qaabka loo abaarayo sida dadka hubka looga dhigayo iyo dadka hubka haystaba waxa laga yeelayo marka wasiir aan ku siiyo fursadaad en, uga jawaabtid ood arrintaa ku sharaxdid magacasiis yaa yiri arrintaas istaraatiijiyad ma laha dowladda wax wa- martida barnaamij ku jirtana way ku doodayaan eh, dad fara badan oo soomaaliyana waxay leeyihiin dowladdu istaraatiijiye may samayn ku aadan en, barnaamijkan qaabkay u abaarayso waa dhaliilaha laydiin soo jeedinayo iyo dadka hubka haysta waxa laga yeelayo cabdicasiis hadee wa- waxay u baahan tahay horta waxaan taasiiska saxa markii laga hadlayo iyo wax dhab ah ayaa horta arrimahaas iyo dadku waxay u badan yihiin iyo la sheegi karaa kow magaaladan muqdisho shacabka jooga markaad weydiiso bisha barakeysanay ramadaan oo hadda gabagaba ah afarta isbuuc sida amniga loo sugay sida en, muxuu ahaa u yaraatay adihii marka laga reebo isbuucan oo runtii aada moodeyso inay muxuu ahaa en, eh, laabeen qaraxyadoodii Eh, haddana en, muxuu ahaa dadaal ka socda iyo waxay la tahay waa midaan qarsooneyn runtiina shacabka muqdisho inaad weydiisaan iyo magaalooyinka sida hubabkii dadkii ku wadan jiray eh, oo dhawo mishaarka iyo qoryihi waaweynaa xitaa ay ku jiraan madaxdii dalka oo la joojiyey en, muxuu ahaa en, wada socodkii dadka iyo ganacsasadii iyo sida loogu dabaaldegayo ciidda iyo ganacsiga waa meelaha laga garan karo horta calaamadaha amniga inuu soo roonaaday iyo in kale taas waa mid midda kale waxay tahay sideedaba dowladdii mudnaan gaara waa siisay madaxweynihii wuxuu iclaamiyey in maaragtay xaalad dagaal dalka ku jiro waxaa muxua golihii wasiiradu ansixiyeen qorshe iyo istaraatijiyad hay-adaha ammaanku ay muddo ka shaqaynayeen waana kan keenay in maanta ciidan isku dhafan oo hal hoggaan leh ay magaalada ka howlgalaan awal waxaa dhici jiray ciidan boliis aagaa la siin jiray nabadgelyada aag milatariga aag waxaa dhici jiray ciidanka nafkooda inay isku dhacaan siiba cashar laga bartay markaan waxaan isleeyahay soomaaliya dadaalkan waa mid horta soo bilowday muddo muddona socday hal maalin lagu kari karo laakiin aniga waxaan isleeyahay hadda meeshii ugu habbooneed ayay maraysaa oo shacabkii naftirkoodii ay kaalin qayb ka qaadanayaan waxaa u dambeysay daraad mar oo taliyihii muxuu ahaa amniga kooxda argagixisada in bakaaraha laga soo qabtay muxuu ahaa inta qof oo maalin walba isa soo dhiideysa dagaalkan isagana muxuu ahaa lagu laaynayo kooxahan maaragtay duulaanka lagu yahay oo soomaalida iyo ajaanibtana ka wada howlgeliyaan marka waxaan isleeyahay ani dadaaladaas oo socdo de waxaa la rabaa v o a in dadaaladaasna ay sheegto wata kadibna un qaraxyada dhacay keliya aysan noqonin waxa maaragtay muhiimada gaarka ee muhiimada gaarka ay tahay bal sideen inta noo dhimana u wada shaqaysanaa wata sideen wax u hagaajinaa waa ismaaciil oo expert ah muddana kasoo shaqaynayay waa wuxuu- tusaalooyinka uu sheegaya waa wax muhiima xooraanka la badiyo wixii ay noqoto wax eh, ka hortaga la xoojiyo arrimahaas oo dhan waa arrimaha runtii ay hay-aduhuna aada ugu Wata.
howlan yihiin muhiimna ah wata laakiin een, eh, waan soo gelinaya martidana een, saacad eh, wasiir een, arrinta ku saabsan een, xasilinta iyo qorshahan hubka dhigistu een, een, dad badan oo magaalada muqdisho degan oo ama siyaasiyiin u badan ama caana ama dee ganacsato u badani way way qawadeen oo eh, waxay eh, dabcan ma garan karo sida iyagu een, ah, danahay ka leeyihiin hadday noqon lahayd mid siyaasadeed iyo mid kale laakiin een, hadalhayn badan baa jirta oo dadka muqdisho qaarkood waxay u arkayeen arrintan een, inay tahay arrin khaldan oo dowlado horea isku dayey way suurogeli weyday een, marka istaraatiijiyada laydinku dhaliilaya ah inaan istaraatiijiye rasmiya laga dejinin een, dhaliishaasi way jirtaa soo maha wasiir maya ma jirto cabdicasiis adigana aad baad ugu soo celcelisay waxaa lagaa rabaa cadeema inaad keentid ama maaragtay en, muxuu ahaa en- en- en- en, warka aan kuu sheegayn inaad qaadato sababtoo ah istaraatiijiyad muddo laga shaqeynaya ayaa golo wasiire ka dooday ansixiyey koo iyo tobankii may qodobada iyo waxa ku qoran siday u qoran yihiinna waa kuusoo diri karnaa horenooda waad u aragtay fulinteeda marka marka waa wax oo marka- haba yaraatee en, marka fulinteedana waa tan hadda lagu daba jiro oo kun iyo shan boqol ciidan inta meel la geeyey ra-iisul wasaaruhu dhowr jeer isaga daba noqday wacyigelin loo sameeyey hal hoggaan ay leeyihiin hal meel ka howlgalaan ayaga dhexdooda aan wax khilaaf iyo dhibaato badan ka dhicin mhm.
marka waxaasoo dhan waa wax cashar laga bartay howlihii hore haddana si wanaagsan u so- u socdo midda kale oo ah ee, muxuu ahaa dad siyaasadaynaya arrimahan in hubka laga dhigo in magaaladii hubabka weyn lagu marin in muxuu ahaa magaalada amni noqoto soomaaliya oo dhan ay dan u tahay Wata.
qofkii taas kasoo horjeeda oo shaksiyaad ah ama raba fawdadii hore inay ku jirto ama raba statuskooga dalka siduu yahay in aan waxba iska bedelin warkaas mar hore u dhammaaday sideedii februaayo wixii ka dambeeyey waxaa dhacay shacab iyo dowlad iswata waxa loo socdan waxay tahay in dhaqankii hore oo fawdada uu dirsado la bedelo marka cid qoriya aniga aan rabaa inaan haysto ama aan si sharci darro ku haysto ama aan uqiil loo yeelo ama warbaahin oo v o a oo kale ay saas uqiil ugu yeesho runtii waxna qabto ma aha ummadda soomaaliyeed shacabka weydiiye muqdisho aad bay usoo dhaweeyeen xasilinta aad bay uga hadleen aad bay raalli uga yihiin waa tahay Een, eh, v o a anoo ka tirsan een, wasiir haddii aan qeexo een, eh, macnahaan annagu kama dhigna inaan barnaamij ka soo jeedno laakiin waxaanu had iyo jeer eegnaa dadku fikrada ay kala qabaan dabcan eh, dhaliil haddii laydin soo gudbiyo inaadna ka jawaabtid oo wixii sharaxdayna waa waxaan platformka idiin siinayna wasiir marka een, eh, si cadayntu waa sidaas barnaamijyadeennana waanu ka tabinaa in in isbedel badan oo dhinaca barnaamijkan aan wadaan uu jiro laakiin haddana wixii critigeedu ku haya dhaliilo jira ee ku doodaya inaan istaraatiijirinna waa inaan idiin soo gudbinaa si idinkuna uga jawaabtaan waanad ka jawaabtay aan martida soo geliyo ismaaciil cismaan cabdicis waa mahadsan tahay horta e wasiirkana waa si- sida uu sheegay aniga e maaragtay kuma dhalisani oo dowladda in ay hubka dadka ka dhigto waa wax ay dadka shacabka soo wada dhaweeyeen waana wax loo baahan yahay magaaladaas inuu hubka ka yaraado waxayna faa'iido ugu jirtaa kow shacabka laba waxay faa'iido ugu jirtaa e, sumcaddii iyo wejigii magaalada muqdisho magaalada muqdisho oo maaragtay e, meel walba qoray lala taagan yahay waa adkaanaysaa inay dad badan kusoo dhiiradaan gaar ahaan dadka raba inay maaragtay ay maalgashadaan magaalada muqdisho marka in dadka hubka laga dhigo oo hubka dhigas ay timaado waa wax loo baahan yahay waana wax la wada sugaayo waana wax- wax la isku dayay Eh, inkastoo aan lagu guuleysan haddana in marka la isku dayo waa wax waa wax loo baahan yaho waa waa waajib ah waaye dan dan dan danta dadka iyo iyo dalkan ay ku jirto Eh, haddii aan aan wax yar dib ugu laabto eh, barnaamijka la dejiyey eh, kun iyo shanta boqol oo ciidanka isku dhafana la sameeyey waa fikir aad u fiican oo maaragtay eh, loogu talagalay eh, maaragtay in magaalada lagu xasiliyo su-aasha marka aniga aan wasiirka weydiina waxay tahay kun iyo shanta boqol ma waxaa loogu talagalay xasilinta magaalada mase waxaa loogu talagalay hubka inay dadka magaalada ka aruuriyaan hadday taas ay- ay- ay jirtana ma- xagee ka baxay marka eh, kaalinkii ay lahaayeen sirdoonka iyo maxaan ku yidhahdaa ee counter intelligencega ka- kaalinkii ay lahaayeen xagee ka baxda su-aashaasaa rabaa wasiirka inaan weydiiyo.
waata wasiir haye Een, waa cu- cusman aada umahadsan tahay ismaaciil runtii waa een, arrin muhiim ah Een, arrinta tan kun iyo shanta boqol waa howlgal oo si operationka magaalada muqdisho iyo xasilintiisa waaye ciidankii nabadsugidda sidooda kale u howlgelayaan ciidanka booliiska oo howlgelayaan ciidanka militariga ah, aafafka maaragtay magaalada wixii ka baxsan howshooda waa wataan tan waa wax mid kooban oo ah operationkan xasilinta magaalada muqdisho midda kalena waxay tahay weli dadka kan hub dhigid iyo hub la aruurinaayo iyo guryo la galayo hub laga aruuriyo horta maba jirte wixii waa waxa oo la siyaasadaynayo waxa hadda la go-aamiyey golaha wasiirada soo saaray oo dhaqangalkeeda socdana waxay tahay kow magaalada iyo jidadkeeda inaan hubabka wixii qori ak forty seven ka badan lala socon karin wixii ka badan cidda lagu arkana laga qaaday oo jidka maray qof gurigiisa hubkaasi si loogu tegay lagama qaadin oo hub aruurin noocaas weli em, fayskeedii lama gaarin labo midda kale waxay tahay meelihii tuhun ka imaado ama garaasho lagu soo tuhumo wax qarax ama hub lagu sheego inay ciidankaas howlgalka ay tagaan saddex in muxuu ahaa dhacdo hadda ka dhacday oo kale een, muxuu ahaa kaaran oo dad loo qaybinayo raashin ee dhacday in dad hub wata intay imaadeen isku dayeen inay raashinka xoogaan loo yeertay ciidanka oo- oo oo maaragtay xasilinta ka yimaadeen ay dhacdadii ayadana dadkii meeshii ee, muxuu ahaa ay ka xasiliyeen marka horta howlgalku waa howlgal noocaasa ee, marka inta yaroo la siyaasadaynayo lagu darayo waata maxaa hub loo aruurinayo sharciyadeedii wixii weli waxaa lagu sii daray in qofkii rabo inuu hub haysto ay qasab tahay inuu magaalada ku marana inuu sharciyeeyo si ee, muxuu ah loo ogaado marka waxaan isleeyahay arrintan waa arrin istaraatiijiyad oo runtii la rabo in muxuu ah xasilinta caasimadda fayskeeda koowaad ay noqoto fayska labaad iyo saddexaad oo wax loo gudbi doono weli la gelin waa tahay waxaan soo gelinaya professor maxamed xasan Een, eh, professor haye waxaan rabnaa horta in in inaan qaadano oo wasiirkana u mahad celinayaa inaan horta doodayna waa constructive waa mid wax lagu dhisayo dowlad waa dowladayni ma aanu diidanin just waxaan rabnaa inaan contribute garayn haddii wax ka dhiman yihiin marka een, arrinta waxaan ujeednaa haddii istaraatiijiye la dejiyey istaraatiijiyadiina aysan miro dhal noqon oo qaladaad uu ka yimid just in lagu noqdo uun waxyaabaha keenay daraasad lagu sii sameeyo oo operationka lagu noqdo waayo waxaan ka hadlayno Een, waa runtiis injineerka waa la dejiyey wax waliba waa suurtagal Een, waxaana kama qabno anagu in in qof naga jecel iyo muqdisho jooga ma jiro in magaaladani een, ay xasilooni hesho amni hesho een, kala dambayn hesho qof nooga firfircooni ma jirto laakiin waxaa kaliya oo laga hadlaya waxaa kaliya in een, shacabka ayaa aragtida shacabka ayaa ayaa wax lagu sixi karaa aragtida shacabka anigu outsider aan nahay banaankaan joognaa Een, fikirka dadku qabaan iyo fikirka aan qabno u rabnaa inaan dowladda u gudbino si aan dowladda iyo shacabka aysan u kala xirmin Ee, ma ahin dad oo const- destructive dood ah wada oo dood wax lagu duminaya wada laakiin waxaan ka hadlaynaahe waxa weeyaan un in in runtii lagu noqdo si dhimashada riskiga loo yareeyo waata in in inaan in inaan la foojignaado lagu noqdo lagu noqdo xaggee wax ka qalloocdeen xaggee wax in in operationally and tactically in laysku noqnoqdo oo wixii la la la muxuu ahay si cilmiyeysan loo loo helayaa ujeedada nabada waa tahay Een, wasiir sida uu professorku sheegay dee een, qorshahan xasilintu dadka muqdisho rayidka markaad eegto eh, in hubkii magaalada lala marayay wadooyinkii baabuurta yaacayay eh, dabcan idaacaddeen xitaa warbixin muuqaalay tabisay een, aad bay dadku usoo dhaweynayeen in waxaas imika ay joogsadaan laakiin su-aasha markasta soo noqonaysa ee barnaamijkana dabcan aan ku furay waxay tahay haddiiba een, ciidamo intaas leeg magaaladii ay joogaan wadooyinkii muhiimka aad xi- aad xidheen oo isu socodkii baabuurtii waxaasi een, maaragtay si weyn loo adkeeyey haddana qarax baa dhacaya oo baabuurkii qaraxa geenaya wadadiibuu soo maraya marka taasaa waxay dadku leeyihin isma qaadan karto Een, taasaan u baahnayn sharaxaad een, idinka laydinka fadhiya oo aad sharaxdaan haddii wax qaldanayiinna khaladkii la sheego runtii markaad fiiriso een, hadda howlgal siduu u bilowday ilaa iyo hadda waa dareemi kartaayo muxuu ahaa in wax badan la qabtay ee qabsoomeen waa dab waxaan waxaa laga shaqeynaya waa amni waxaa laga shaqeynaya waxay tahay dad rabo inay isqarxiyaan waa dad rabo amnigaad aad sameynaysa diidan waa dad raadinaya wax walba oo maaragtay duldaloolo ah si loo ilaa saasay tahay haddana waxaa jira xarun oo muxuu ahaa ay ciidamada isku dhafku ka howlgalaan ra-iisul wasaaruhu ma mar walba oo qarax dhaco nusu saac gudaheeda taliyayaasha iyo iyo wasiirada amniga ayaa isu yimaada laga hadlaa qaraxa dhacay muxuu yahay sababtay ku dhacday maxay tahay sidee looga hortegi karaa dhacdo walbana cashar baa laga bartaa hadda dhacdada maka mukarama oo kale hadda maanta dhacday waa runtii mid muxuu ahaa hadda baaris ay socoto kaamerooyin c c t v magaalada maka mukarama la raadinayo meesha ay daloolkaas ku yimid oo gaarigaas uu ku yimid in la helo waayo waa tahay ismaaciil baan soo gelay ismaaciil maxay kula tahay adigu adaa sirdoonka la soo shaqaynayay muddo in magaalada ciidamadu sidaas ay wadooyinka muhiimka ugu faafsan yihiin oo ay baabuurta baarayaan haddana in baabuur bartamihii meelihii ugu biisisanaa magaalada uu qarax ka geysanayo cabdicasiis waa mahadsan tahay nimankan xagjirka ah mar walba waxay adigu tallaabo ama labay ka horeeyaan oo waxay ogaanayaan habka a u shaqaynaysid iyo meelaha daciifka ka tahay cuuraankoodaa badan meel walba dadaa u joogo marka ina adiga ka cuuraan badnaatid waa muhiim shabaab waxaa looga adkaan karaa cuuraanka la badiyo waa hagaag waxaan siinayaa wasiirka wasiir marka qaraxyo dhacaan oo ay dhibaata dhacdo badanaa dowladdu cambaareynta ka soko waxay raacisaa bulshada ay ugu baaqdaa in bulshadu hay-adaha ammaanka la shaqeeyaan bulshadu waxaad moodaa in ay idinka cagajideen qaarkood inkastoo inta badan ayna ahayn oo ay qawadayaan qaabka dowladdu ammaanka oy leeyihin ammaankii annagana lama sugi karo markaa dowladdii lama shaqayn karno soo arrintaasi maaha cillad haysata dowladdii iyo hay-adihii ammaanka runtii sideedaba ma aha dagaalkan dagaal oo ciidan oo iska soo horjeeda oo dagaalamaya waa dagaal kooxo doonaya inay wax walba muxuu ahaa geystaan waa kooxo shacabkii iyo ciidankii iyo dowladdii aan ukala saarneyn waa kooxo ay dhibayso amniga iyo nabadeyn marka dagaalka noocaas oo kale ah waa uu ka duwan yahay kuwa kale shacabkana runtii dadaal fara badan bay sameeyaan markaan waa marka ugu wanaagsaneed oo shacabkii iyo amnihii amnigu ay aada uwada shaqeynayaan hadse yeeshee haddana waa dareemi kartaa shacab oo runtii ayaga naftirkoodii la bartilmaameysanaya muxuu ahaa inay mar walbaba adkaanayso laakiin haddana soomaalida waa dad wada geesiyaal ah ha noqoto ciidamada ha noqoto shacabki mar walbana waxaan isleeyahay horumarkan iyo dadaalada socdo waa kuwo mar walba cashar laga sii baranayo marka natiijo badan baan ka qabnaa in howlaha socda lagu guuleysan doono waa tahay gabagabadii haddaba midkiinba waxaan siinayaa wax daqiiqad ka yar aan aan ku hormaro professor maxamed xasan professor sida wasiirku sheegay dowladdan in ay amniga sugto waxay si weyn uga rabtaa taageero dhinaca shacabka shacabkana haddii qaarkood ay dareemaan in dowladdii aanay gacan siin taasi waxay tahay halis markaasi dadka haysata maxay kula tahay dadka muqdisho degan maadaama iminka dowladdii ay ku doodayso barnaamijkan xasilintu inuu shaqaynayo oo isbedelna dadka ay dareemayaan sida adiguna aad sheegtay dadna ay sheegeen ma kula tahay dadka muqdisho inay markan barbar istaagaan dowladda si si buuxda hubkanna loo dhigo qaraxyadan iyo waxaan soo noqnoqonayn ugu dambeyn ay dowladda ugu guuleysato ma kula tahay heerkaas waqtigan in la joogo professor maxamed
waa mahadsan tahay saaxiibadayna ayaguna waa mahadsan yihiin waxay ila tahay arrintaasi shacabka muqdisho waa ka go-an tahay waa isleeyahay shacabku hadday dhinac istaagaan waxbay tari doonaan ayaguna ay flexibility iyo xogta shacabka inay ururiyaan ayay ku khasban yihiin waa tahay ismaaciil hadalka dhinacaaga u dambeeya adigu waxaad ku doodeysay in dowladdan ay tahay inay dhinaca sirdoonka badiso oo xuuraan badan ay samayso ma waxaad soo jeedin lahayd number tiro ahaan miyaad soo jeedin lahayd in la badiyo sideed jeclaan lahayd dowladdu inay badiso xooraan siyaasi
kolley un hay-adda nabadsugidda kuma yara waxaa jira waxaa jooga dad badan oo khibrad weyn u leh dhinaca xooraanka hadday ahaan lahaayeen dhalinyaro isugu jira gabdho iyo wiilal laba intaba midda ugu muhiimsan oo aan raba inaan kusoo gabagabay hadalkayga waxay tahay wax aada noogu shaqeeyo boqol kiiba konton aan dhihi karo waxaan ku heli jirnay xogaha garka ah oo boqolkiiba siddeetanna xogahaas ay noqon jireen kuwa saxa waxay ahayd oo aniga aan sameeyey number nine nine one sagaal sagaal hal oo shacabka soo wici jireen oo ay noo sheegi jireen baabuurka ay ka shakiyaan taarigadiisa meesha uu joogo islamarkiina loo loo diri jiray ciidan markaas heegan u ah oo la yidhahda ciidanka nine nine one marka waxa igu maqaala ahaa nambarkaas hadda inaanu shaqaynaynin waxaan waxaan talo kusoo jeedinaa in nambarkaas mar kale dib looga shaqaysiiyo si loo helo kalsoonida shacabka shacabkan ay u helaan ana- ana- anonymouski ama maaragtay ay- ay baqdid baa jirta oo maaragtay qof inta ku yimaado kuma dhahay saas baan u- wejiga qofku inuu qarsado marka nambarkaas in laga shaqaysiiyo eh, si xuuraan badan loo helo ko labo in wacyigelin fiican la sameeyo oo shacabka iyo hay-adaha amniga ay noqdaan dad saaxiiba ah si ay kalsoonida shacabka dowladda ay u hesho intaas ayaan aan ku kusoo gabagabay waa tahay ugu dambeyntii hadalka barnaamijka wasiirkan siinaya en wasiir en eh, qaraxyadan kolley dunida meel kastana way ka dhacaan soomaaliyana qayb bay ka tahay eh, sidaad idinku sheegteenna waa dadaaleysaan inaad joojisaan en barnaamijkan xasilinteed wadaana waxaa jira en ama dana siyaasadeed ha noqdaan ama dana kalea ka dambeeya dad diidan oo magaalada jooga oo ama ganacsato leh ama siyaasiyiin leh Eh, iyaga kuwaasi inaad meel dhexe isugu timaadaan oo barnaamijkan ka dhaadhicisaan en ma samayseen haddii aad samayseen eh, maxaad kala kulanteen guul iyo guul darraba
sunanahay xaggaasiis runtii ku sheegay dowladdan waa dowlad runtii ka go-an tahay shacabka u dabqaanaysa runta guudna ka shaqaynaysa cid looga aabayeelayo aysan jirin muxuu ahaa dowladdana waa cidda keliya loo siiyey sharciyad inay amnigana sugto hubkana sharci darrada ahna muxuu ahaa magaaladii aan lala hayn muxuu ahaa amnigii nabadeentana cidda lagula xisaabtamayo waa dowladda taas waa taas marka haddii shaksiyaad ay jiraan diidan in wax la arooriyo diidan in nabada la dhaliyo laba fowdo taas waa waa waa bersamaad waa laga soo gudbiyay taas waxaan isleeyahay waktigeeda waa dhamaaday Eh, dowladdana marnaba eh, dhaqan hore iyo marabta inay ku noqoto taas waa dadaalkaas waa la wadayaa haddana shacabkana oo kaashanayn waxaan isleenahay eh, dadaalkan wuxuu noqon doonaa mira dhala waa tahay n wasiirka wasiir aad baad u mahadsan tahay n cabdiraxmaan yiriisow injineer yiriisow iyo ismaaciil cismaan iyo profesor maxamed saddexdiinuba aad baad u mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka waad mahadsantihiin
intaas ayaan dhegaystayaal ku joojinaynaa barnaamijkeennii faaqidaadda oo toddobaadkanna ku saabsanaa qaraxyada muqdisho ka dhaca iyo waxay dowladdu ugu guulaysan laadahay inay joojiso barnaamijkan waxaa ka qayb galay injineer cabdiraxmaan yariisow wasiirka warfaafinta ee dowladda soomaaliya oo muqdisho jooga ismaaciil cismaan ku-xigeenkii hore ee agaasima hay-adda nabad sugidda oo gobolka ohaayo ee dalkan maraykanka jooga iyo brofesor maxamed xasan oo macalinka jaamacadaha muqdisho oo isna muqdisho ku sugan intaan barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonno waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay cabdulcasiis cusmaan ayaa soo jeedinayay barnaamijka faaqidaada toddobaadka markaan xuseen barre aan ka codsado inuu inoo dulmaro qodobada wararka caalamka aanu idiin haynay fiidnimadan mahadsanid nuur bukhaari laba qarax oo isxigay oo jimcihii maanta ka dhacay waqooyiga galbeed ee dalka bakistan ayaa sababay dhimashada shan iyo labaatan qof halka ay ku dhaawacmeen dad ka badan boqol qof qaraxyada ayaa lala beegsaday suuq aad u mashquul badan oo ku yaala degmada barashinaar oo ah magaalada ugu weyn ee ay ku badan yihiin qabiilka kuraam oo ah qabiil dega xuduudka afghanistan saajid tuuri oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka kana soo jeeda deegaanka la weeraray ayaa u sheegay warbaahinta maxalliga ah in qaraxa hore oo ahaa mid aanan sidaas usii weyneyn uu dhacay galabta ka hor intii aanu raacin qaraxa labaad oo ahaa mid aada u xoog badan bayaan ka soo baxay milatariga ayaa lagu sheegay in laba helikobter loo diray magaaladaasi si loo- si- si loogu soo daadgureeyo dadka qaba dhaawacyada halista ah ma jirto ilaa iyo iminka cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi ra-iisul wasaaraha britain theresa may ayaa sheegtay in qorshaha ay xukuumaddeedu ugu tala gashay dadka haysta dhalashada wadamada midooda yurub ee raba inay sii deganaadaan britain kadib marka ay ka baxdo midooda yurub inuu yahay qorshe cadaalad ah oo dhab ah ra-iisul wasaaraha britain ayaa sidaasi ku sheegtay shir madaxeedka dalalka midooda yurub theresa may ayaa sheegtay in ay xukuumaddeedu faahfaahin dheeraada ka bixin doonto arrintan maalinta isniinta ah madaxda midooda yurub ayaa sheegaya in qorshaha britain aanu ahayn mid lagu qanci karo iyadoo ay jiraan su-aalo badan oo u baahan in laga jawaabo shir madaxeedka midooda yurub ayaa loogu talagalay in looga hadlo wax kasta oo ka dhalan kara kabixitaanka britain ee midooda yurub gaar ahaan dhinacyada ganacsiga iyo socdaalka
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen barre oo inala socodsiinayay qodobada wararka caalamka v o e da idiin haysay fiidnimadan halka aad kala socoteenna waa v o e markaan aan ku nasanno kaalimihii qasaa'idka ramadaanka
hoogi maayo ruux ku hawsaadayo walaa wuxuu u heelan yahe waan kuu hilowno haybadow mustafa badrutamam kumayal haftoo haragimiilahaa kii hanuuniyee u hiilgaalayo noo horseeday horihii jannadu mustafa badru tamaame hiibadii la siiyey kaan hagrano kuriyee hagaajiyee hirgasho heerku gaay hooduhu u dhasho mustafa badru tamaame فادر تمامي سلام عليك يا نبي نبي نبي qasaidkaasi nebi ammaanka ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanasay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambena waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
سلام عليك سيدي سيدي مصطفى بدر تمامي هل wareegayaan ku howlanahe hoydadow hawaawigaaduu jirtaan hoosu eega waa habeen duubaye mustafa badru mustafa badru tamaame وهو عليك سيدي سيدي مصطفى بدر تمامي مصطفى بدر تمامي سلام عليك نبي نبي نبي سلام سيدي سيدي مصطفى بدر تمامي وهو بالهدو إلي بيحيو هوري مين هويقي آخير دي